dhanka kalena dhaqdhaqaaqiyo military ayaa ka sii socda gobolka bay iyadoo la sheegaya in xiisadda ka jirta magaalada diinsoor oo la sheegay inay ku socdaan ciidamo ka tirsan dowladda etoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaa maxamed colaad xasan waxauu ka wareystay axmed aadan jadiid guddoomiyaha degmada goof guduud
aad bay aad bay waa si si waa ciidanka oo ma amisom iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed marka dhaqdhaqaaqi baa socda marka in waay warka lagu soo sheegay war jara waay warar kale waxay sheegayaan in deegaanka goobguduud ciidamo ka tegay oo dhinaca diinsoor kusii socday ay dhexda u galeen ciidamo kale oo al-shabaaba oo isku dhac u dhacay marka wararkaan ma maqasheen war jara ma aha war jara ma aha ciidanka haddee wuxuu joogaa meel oo la yidhaahdo goofguduud shabeelow degmada yay ku sugan yihiin marka howlgal iyo dhaqdhaqaaq iyo waxaa jiraa adigii mar dhow in oo meel alla meesha ayaga ku sugan yihiin in lagu weeraro yaa ciidanka dhaqdhaqaaq bay wadaan marka howlgal baa socda marka wadooyin badan oo ka baxa gobolka baay u socda dhinaca diinsoor hadda annaga meesha wadada diinsoor iyo gobolka baay bay meel u dhexaysa oo kala barkan aan ahayna yaan joognaa meel walba meel walba waxaa ka socdaa ciidamo oo amisom iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamo oo dowlad goboleeda koonfur galbeed oo isgarabsanaya ka socda marka howlgal waa socda ma garat wa waa gartay wa wararka aad ka helaysaan degmada diinsoorna maxay sheegayaan wararka aan ka helayno waa degmada diinsoor inuu alsha al-shabaabka ay ka baxday oo dadka shacabka oo maatada ee haweenka iyo ilmaha intay kasoo qaxeen bay gaariyay soo raacayaana marka dhinaca gobolka baay bay usoo qahayaan wadada qahadeedaaba aniga hadda taaganahay magaaladana way ka baxeen meelaha hoodka ay dhinaca hoodka ay uga baxeen wadada degmada diinsoor wa waa gartay marka ciidamadiinan dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya idiin sheegtay iyo kuwan ethoobiya amisom ka socda iyagu diinsoor bay ku wajahan yihiin jeedka aad sheegaysay baydhabo ka baxa ee diinsoor sii aada ayay ku socdaan si fiican si fiican meel walba oo ka baxda oo wada ay ka baxdo degmada goosguduud shidaal oo diinso dhinaca qasaha dheer ay u baxdo oo mase diinsoor meesha kada ay ku marto iyo tan hadda anaga dhahdeeda joogno haddana diin gobolka kasoo baxda diinsoor aado meel walba meel walba wada walba ciidan oo oo howlgala mase amase mase dawladda dhex mase dawlad goboleedka koonfur galbeed meel walba meeshii oo wada ay ka baxda ciidan bay ku socdaa mar dhow howlgal oo tallaabo ee baa la qaadaya ma garat marka ciidamada aad weheliso ee kusii jeeda diinsoor gaadiidka ay wataan iyo tiradooda intay la eg tahay waa hadda la xisaabi kara maaha ciidan hadee oo intaas waay mase halgaas waay mase guut waay mase urur kuma ana sheegaya marka dhinaca ciidanka waa ciidan hadde oo ayadooda hadda la sheegayn waayo laakiin si dhabti aan kuu sheegaya in ay insha allah ilaahay ciidankiisa mar dhow goboladan koonfurta soomaaliya oo ay sakiismo ay ku lahaayeen alqaacidada waxaa hadda war igu soo gaaray ciidankii al-shabaab magaceeda soo qaada magaca laga jaray bay yihiin marka hadda daacish bay la baxeen degmooyinka iyo diinsoor iyo meel walbin way ka baxeen hoodki bay aadeen meel alla meelkii ayaga galan in laga galay doono oo dalkana laga xoreeyi doono oo ilaahay idinkiis mar dhow taarikh oo soomaali iyo guul usoo heysi inay soo baxda yaan yaan rajeynaya ma garat